halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanna qaar ka mid a xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayuu dhammaantiinba maanta waa jimco laba iyo tobanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo duleedka degmada buur hakaba ku dhex maray ciidamada etoobiya iyo maleeshiyada al-shabaab hal qof oo soomaaliya oo ku dhintay dagaallo magaalada cadan ku dhex maray ciidamada dawladda iyo jabhadda xuutiyiinta tirada dalxiisayaasha reer galbeedka ee booqanaya kenya oo shan iyo labaatan boqolkiiba hoos u dhacay shantii bilood ee lasoo dhaafay sababo la xidhiidha weerarada ururka al-shabaab arrintan musiibada ahe weyn siday ooga jawaabeen anigu waan dhaliilsanahay waxaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkado la hadalnay inna la yidhi berri baan idiin soo jawaabaynaa ama berri dambe shirkado waaweyn ilaa haddana laba usbuuc oo kale jawaab aanaan ka haynin haddii qofba wixaa uu isleeyahay waad ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan waxaan u malaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo kudayasho mudan ayay noqonaysaa marka waxaa laga heli karaa soomaaliya kun qof oo anigoo kale ah oo min boqol kun oo dollar bixis aa laga heli karaa mitaal waxaan kaloo laga heli karaa hal milyan oo qof oo min boqol dollar bixis
waa codad qayb ka ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dhaliilo loo jeedinayo maalqabeennada soomaalida oo ka gaabiyey gurmadka loo fidinayo qaxootiga yeman ka imaanaya iyo weliba dadka baahan
dagaallo culus oo bilowday shalay gelinkii dambe ayaa ilaa iyo saaka waxay ka dhacayeen deegaan ilaa iyo soddon kilomitir u jira degmada buurxakaba ee gobolka baay dagaaladaasi ayaa bilowday markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar kadisa ay ku qaadeen kolonyo ciidamada etoobiya ah oo sahay galbinaysay weerarkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in maleeshiyada al-shabaab ay ku gubeen ugu yaraan laba baabuur oo uu mid yahay buuyad oo ay leeyihiin ciidamada etoobiya waxaa kale oo wararku sheegayaan in halkaasi khasaare nafeed uu ka dhacay ciidamada etoobiya ee la weeraray ayaa la sheegay in xalay ay ku hoydeen deegaankaasi islamarkaasina ay gurmad dirsadeen hase yeeshee gurmadka dambe oo ka yimid dhinaca baydhaba ayaa lagu soo warramayaa in mar kaleeto weerar ay ku qaadeen al-shabaab saacadihii hore ee saaka weerarkani ayaa la sheegayaa in ciidamada etoobiya ay saddex baabuur oo kuwa dagaalka ah ay uga qabsadeen al-shabaab sida ay sheegayaan warar xogogaal ah khasaare nafeedna uu dhacay
dadaalka madaxweyne barack obama ee lagu xaqiijinayo doonista heshiiska ganacsiga xorta ah ee asia bacific ayaa jimcahan wajahaya tijaabo muhiima marka ay aqalka wakiilada ay u codeynayaan haddii la ballaarinayo heshiiska ahmiyadda leh ee dadejinta iyada oo la xoojinayo iyadoo lala xaajoonayo mas-uuliyiinta aqalka cad ma kala cadda in heshiisku taageero ku filan ka haysto xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne obama oo qaar badan oo iyaga ka mid ah ay ka walaacsan yihiin heshiiska xagga ganacsiga ee lala gelayo baasifiga heshiiskaasi ganacsi ayaa shaqooyin badan oo maraykanka laga leeyahay u diri kara dibadda waxyeelana u geysan kara deegaanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ayaa guud ahaan taageera heshiis ganacsi oo xor ah oo noocan oo kale ah hase ahaatee qaar badan oo ku jira xisbiga ah ayaa ka cagajiidaya inay door ka qaataan in madaxweyne obama la siiyo wax loo arko inay tahay guul siyaasadeed oo weyn gaar ahaan ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka sanadka
kuuriyada koonfureed ayaa ku warantay in kow iyo toban qof ay u dhinteen cudurka mers wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dalkaasi kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay maanta oo jimcaha in cudurkaasi qofkii ugu dambeeyey ee u dhintaa ay ahayd haweenay toddobaatan iyo laba jir ahayd oo xanuunka maaris ay qaadsiisay qof bukaana oo ku jira cusbitalka saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadku waxay sheegeen in afar xaaladood oo cusub oo cudurkaasi la arkay taasi oo tirada dadka qaba gaarsiinaysa boqol iyo lix iyo labaatan qof tan iyo intii xanuunka maaris uu ka dilaacay dalkaasi labaatankii bishii may
galab wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiin waa galabnimo jimco ah bisha juun ay tahay koob iyo toban galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada cadan ee dalka yemen ayaa sheegaya in hal qof oo soomaali ah uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda yemen iyo jabhadda xuutiyiinta oo ka dhacaya magaalada cadan si haddaba aanu faahfaahin dheeraada uga hello arrintan ayaa xuseen barre aadan waxa uu qadka taleefonka kula xiriiray mahad maxamed sheekh oo loo yaqaano mahad doolow oo ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee sanca dagaalada cadan badanaa way iska socdaan maba istaagaanba meesha waa ku dagaalamayo laba kooxood oo qeyb ah dadka deegaanka iyo qeyb kaleeto oo ah xoutiyiinta ama maleeshiyada wadanka badanaaba gacanta ku hayso ayaa ku dagaalamaya dagaalku saakay wuu bilowday ilaa iyo salaada jumcaha laga soo baxayna waa uu socday xalay way iska degeneeday shalay ayaa ugu dareeday oo basaatiin oo ah xaafad ka tirsan magaalada cadan waxaa ku dhintay yar soomaaliya oo hubiya uu ku dhacay sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay islaan iyo gabar yariso ayadana isbitaalka loola cararay dhibaatada ugu daran waxa ay ka haysataa dhanka iscaafaadka oo ma jirto wax la yidhahdo cisbitaalaadkii magaalada iyo iscaafaad iyo midna ma jiraan dadka ugu dhow ee ku dhaawacma meesha badanaa waxaa loo qaadaa qolooyinkan hay-adahan samafalka badanaa ayagu waxawaay ku howlan oo waxawaay caafimaadkooda iyo ka shaqeeya ayagana sidii lagu gaarsiiyaa way adag tahay dadka baabuur iska caadi ayaa la iska saaraa oo ma jirto baabuur iscaafaada oo loogu talagalay ambalaasyadii qaadi lahay dhaawacyada iyo midna ma jiraan marka cadan xaaladaas adag ayay ku nooshaha hadda ma jiraan dad dhaawac ah oo dagaalkaasi cadan ku dhaawacmay oo soomaali ah dad soomaaliya ilaa hadda shalay ayaan maqlay in ay ku dhaawacantay islaan iyo gabar laba gabar yariisa oo labaduba hadda cisbaalaadka ku sugan wayna iska roon yihiin laakiin halkaas wiil oo ku dhintay ayaa jiro laakiin maantay ilaa iminka wax haba yaraatee oo iga soo gaara ma jiraan kolley telefon baan kula hadlay basaatiin laftigeeda iyo cadan marka dagaalku wuu socday saakay xalna wuu iska degeneeday intaasaa ugu dambeysa xerada qaxootiga ee kharas oo ay soomaali badan ku jireen iyada xaaladeeda ka waran dadka jooga iyo dagaalku siduu u saameeyey wallahi kharas dagaalka ma socdo mana ka jiro goobaha lagu dagaalamayana badanaa ayada uma dhowo oo way yara ka baxsan tahay dagaalku badanaa waxa uu ka socdaa waa cadan laakiin alkaras waxay dadku ay la ildara la-yihiin ama aysanbaba awoodinba in ay helaan biyihii ay cabi lahaayeen iyo noloshii kaleeto oo xitaa ma gaaraan meelahan kaleeto oo loogu talagalay dadku inay ka baxaan ama ha ahaadaano mukalla ama ha ahaadaano makha oo maraakiib iyo doonye ay soo direen ganacsato soomaaliyeed iyo dowladda intaba ay dadka ka qaadaan xitaa ma awoodaan in ay gaaraan dadkaasi oo alkharas ku nool badanaa dadka alkharas ku nool waa dad aad iyo aad u liita ama soomaalida yemanba ku noolba dadka ugu taagta daranna waaye marka meeshu aad bay nolosheedu xun tahay kulaylku waa ziyaado koronta wadanka kama jirto biyo la-aan way ka jirtaa baahsan baa wadanka ka jirto tii ay waxay usii dheer tahay ayagoo ku jiray awalba wadanka meesha ugu xumeed ayagoo joogay oo ku noola ay maanta waxay usii dheer tahay haddana in biyihii iyo noloshii iyo intiba inay ninka leeda aysan u suurtagelaynin inay isdabaraan tan kaleeto ugu sii daranna waa inaysan baba gaari karinba meelaha loogu talagalay dadka in laga qaado hawsha qaadista dadka soomaalida iyo daadgurayntooda sidee u socotaa maadaama ood ka mid tahay safaaraddii soomaaliyeed ee sanca howlaha si fiican bay u socdaan shalay galabtigii bacda alcasirkii waxaa ka dhaqaaqay magaalada mukalla markab laba kun iyo wax la jira oo muwaadiniin soomaaliya ka qaaday uu hogaaminayo qunsulka guud ee cadan axmed sudaani oo loogu talagalay insha allahu tacaala inay caawaba ay gaaraanba haddii ilahay ka dhigo dekeda boosaaso sidoo kaleeto waan rajeynayna markabkaas inuu soo laabto asagana oo uu yimaado cadan si ay uga faa'iideystaan dadka ku nool alkaras iyo dadka ku nool cadan oo duruufta maanta ugu adag ee dalka xoowa ayagu ku jira
kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed sheekh oo loo yaqaana mahaddoolo oo ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee sanca waxa uu khadka teleefonka ugu warramayay xuseen barre aadan
weerarada kooxaha islaamiinta ay ka geysanayaan gudaha dalkaasi kenya ayaa la sheegayaa in ay saameeyeen dalxiiska dalkaasi kenya guddiga qaabilsan dalxiiska ayaa waxa ay sheegeen in shantii bilood ee lasoo dhaafay shan iyo labaatan boqolkiiba ay hoos u dhacday tirada dadka dalxiiska u imanaya dalkaasi kenya warbixin ay wakaaladda wararka ee reuters arrintaas ka qortay waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan tirada dadka booqanaya dalka kenya ayaa hoos u dhacday shan iyo labaatan boqolkiiba shantii bilood ee ugu horreysay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka sida lagu xusay tiro koob ay soo saareen guddiga dalxiiska oo muujisay sida xun ay u dhaawacday dalxiiska dalka kenya weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ka wadaan qaybo ka mida kenya oo weeraradoodana ay ku dileen boqolaal qof dalxiiska ayaa dhaqaale xoogan u ahaa ganacsiga waddamada ku yaala bariga afrika waxaana dalxiisayaashu ay door bidayeen xeebaha quruxda badan iyo goobaha lagu daawado xayawaanada balse hoos u dhaca dalxiiska oo soo jiitamayay labadii sane ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ku qasbay dalkaasi in la xiro hoteelada qaar halka kuwo kalena la dhimay tiradii shaqaalaha iyadoo lacagta dalkaasna ay hoos u dhacday saddex ilaa iyo hal iyo bar sanadkii dhowaa oo keliya tirada dalxiisayaasha ayaa hoos u dhacday intii u dhexaysay bilihii janawari ilaa iyo mey laba boqol siddeetan iyo afar kun saddex boqol iyo saddex iyo toban qof ayaana booqday halka ay horey uga ahaan jirtay saddex boqol siddeetan iyo kow kun laba boqol toddobaatan iyo sideed sida ay wakaaladda wararka ee royters ay ka soo xigatay guddiga kenya u qaabilsan dalxiiska sanadkii horena waxaa jiray hoosu dhac afar iyo bar ku dhow boqolkiiba tirada dadka ka imanaya britain oo ka mida wadamada ugu badan ee dalxiiska uu ka yimaado ayaa waxay hoos u dhacday soddon iyo shan boqolkiiba halka maraykanka ay hoos u dhacday labaiyo labaatan boqolkiiba la tacaalidda ammaan darrada ayaa weli ah muhiimadda ugu horeysa ee dowladda kenya si loo xaqiijiyo ama loo maareeyo koritaanka dhaqaalaha dalkaasi iyadoo shaqooyinka la abuurayo si loo dhimo faqriga sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee kenya henry rotich shalay oo khamiis ahayd mar uu khudbad ku saabsan arrimaha miisaaniyadda dowladda jeedinayay haddaba brofeysar cabdiwahaab sheekh cabdisamed wuxuu wax ka dhigayay jaamacadda nairobi ee dalka kenya waxaan wax ka weydiiyey ugu horeyn brofesor cabdiwahaab bal inuu noo sharxo saameynta dalxiiska hoos u dhacay uu ku leeyahay dhaqaalaha kenya horta waxaad moodaa runtii in gobolkan xeebta ah gobolka micnaha dalxiiska loo taga ee inta badan dhaqaalaha ugu badan ee dalxiiska waddanka uu kasoo galo in yani dibadhac dibadhac dhaqaale oo fara badan uu ku imaaday ama dalxiiskii macnaa runtii uu xirmay taana waxaa keenay yani amni darada yani ka jirta gobolka isaga iyo gobolka waqooyi bari dalka kenya taasoo lagu eedeynayo in urur islaamiinta xagjirka ay ku badanayaan isla markaan runtii saldhigyo ay ka samaysanayaan al-shabaab marka hadda budgetka u akriyey yani wasiirka yani maaliyadda wuxuu budget u sheegay inuu kordhiyo micnaha yani budgetka ugu talagalay boliiska iyo militariga si markaa uu abuuro jawi nabadeed oo dadka micnaha dalxiisayaasha ay ku iman karaan gobolada xeebta ku iman karaan isla markaa dadka yani doonaya inay maalgashadaan dadka maalgashadaanna ay maalgashi ku samayn karaan marka budgetka micnaa dhinaca amniga hadda hadda la gelinayo waxa uu ka badan yahay yani budgetka ay geliyaan wadamada jiraanka sida yani uganda iyo tanzania iyo rwanda marka laisku daro waxaa moodaa inuu ka badan yahay budgetka kenya hadda ay gelinayso dhinaca amniga marka waxaad waxaad marka dareemaysaa kuwii kenya u go-on tahay inay soo celiyaan amnigii iyo dalxiiska dalka maxaa yeelay dalxiisku waxa uu kamid yahay meelaha ugu badan ilaha dhaqaalaha dalka uu kasoo galay ayuu kamid yahay kenya waxaa ka dhacay weeraro isxigxiga oo ay kooxda al-shabaab ku qaada dalkaasi labadii sano ee lasoo dhaafay kooxo hubaysan ayaa weeraray mool weyn oo ku yaala bartamaha magaalada nairobi sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka magaalo xeebeedyada dalkaasi ayaa waxaa ka dhacay weerar kala duwan bishii abriil ayaa kooxda al-shabaab waxay weerar ku qaaday jaamacadda gaarisa waxaanay ku dileen ilaa iyo afar boqol oo qof
aad ayay umahadsan tahay warbixintaasi waxaa suukaynsoo duuday ku saabsanayd weerarada kooxaha islaamiyiinta ay ka geysanayaan gudaha kenya oo la sheegayo inay saamaysay ganacsiga dalxiiska ee dalka kenya falastiin axmed imaan ayayna ahayd haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo haaruun macruuf
mas-uuliyiinta soomaalida ee isku xilqaamay gurmadka dadka tabaalaysan ayaa sheegay in dadka soomaalida ee qaniga ay ka gaabinayaan inay gargaaraan dadka baahan xilli xaaladda bani'aadminnimo ay ka sii darayso sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo qulqulaya dalka yeman iyo weliba fatahaado saameeyey dadka iyo dalagga waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yemen iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsade soomaaliyeed oo deggan dalka imaaraadka carabta dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya soomaalida ku go'doonsan yemen hadalkana waxaa ku horeynaya sheekh nuur baaruud oo ka hadlaya muhiimadda ay diinta ku leedahay iskaalmayntu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون معروف هذه إذا عدا فيها وآد بعضهم حدسنتين وجانس في عرنتي إسلامكم مركل في ريو ضدك مسلمين تأوى كل جسد الواحد وقف كركي أو كلا قف كركي هدي حبن حنونتنا دي كركي أو نو حنونتنا يا سيدة نبينا إنوشي عليه الصلاة والسلام oo yidhi muuminiinta tilmaantooda siday isu jecel yihiin isugu naxariisanayaan waa qof korkii oo kale xubin hadday xanuuntay jidhka intiisa kale wuu la xanuunayaa marka suurtagalba ma aha yacni qof muslin ah inuu daawado walaalihii oo gaajo iyo oon iyo xabad ku dhammaanaya inuusan naf iyo nafba usan xataa shilinka u dambeeya inuu ku bixiyaa la rabaa shilinka u dambeeya iska daa wax kale kolka diinta islaamka la eego waxaa weeye sadaqadu xooluhu way ku bataane xoolaha ma yarayso ilaahay baa ballan qaaday oo yidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin wixii aada bixisaan wax kasta ood bixisaan ilaahay baa bedelkiisa keenaya nabigeennuna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo subax walba oo waagiisu baryo laba malag inay dhawaaqayaan oo mid leeyahay ilaahay ow qofka wax bixiyo bedel sii mala malaga kalena ilaahay ilaahw qofka wixiisa haysta xoolihiisa halaag oo baabi'i marka sadaqadu cadhada ilaahayna way baktiisaa maalinta qiyaama harka la harsanna weeye aad baad mahadsantahay xooluhuna way ku bataan cimriguna wuu ku bataa marka sadaqadu ahmiyadaasay leedahay annagu haddaan nahay guddiga badbaadinta iyo samata bixinta muddadii koobnaydeen jiray yabooha badan baan samaynay qaaraan aruurin yaan samaynay marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay u baahan tahay inay ku tababarato waaya inay ku tababarato in wax la bixiyo oo adduunyada aan wax laga sugin waayahay waynu ka hadli doonaa arrimahaas laakiin marka hore sidaasoo kale aan ku soo dhoweeyo sheekh axmed yuusuf daad dadka ugu badan ee ka imanaya yeman hadda waxay ku soo degayaan boosaaso culays fara badan baa idin saaran bal hawshan sida aad isugu xil saarteen iyo dadka soomaalida jawaabtii aad ka hesheen daafur yar naga sii salaamaya waanu ku faraxsanahay sida sheekh nuur baaruud uu sheegay annaga waxaa na soo gaaray xaqiiqadii dad dhowr iyo toban kun dhowr iyo toban kun oo qof ah baa kasoo degay magaalada boosaaso oo kasoo qaxay magaalada yemen dadkaas oo qaba baahi dhamaystiran shay walba oo bini aadan u baahan yahay ayay u baahdeen haddayna waxay bilaabeen afartii bishii lixaad laba kun iyo shan iyo tobanka ayay bilaabeen safarka xaqiiqadii dadkaas dhibka iyo rafaadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala awalan xagga rabbi ayaa laga fuuyeeyey haaniyan waxaa u gargaaray oo garab istaagay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen shilinkii ay haysteen gabar iyo wiil iyo hooyo waxaa number one ahaa shacabka puntland ganacsatada puntland ku nool waxaa lambarka labaad ahaa shacabkii soomaaliyeed ee khaarijka iyo gobolada kale ee soomaaliya ku noolaa gacantooda ayaa lagu badbaaday dadka intaa tira la-eg hay-aadku waxbay ka qaadeen tiro yar laakiin waxaa lagu badbaaday dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee shacabka aada qiimaha badan so hadda soomaaliya puntland somaliland koonfur cid u kala hartay ma jirin dad aada u qiimo badan bay ahaayeen haaruunow asbaabta kalifaysa ee wanaagga iyo khayrka sida shiikhu sheegay horta magaca soomaali asal ahaan wuxuu ka yimid deeqsinimo iyo martisoor marka labaadna waxaa ku kalifaya waa caqiido ay dadku aaminsan yihiin oo ay ugu dhawaanayaan dariiqa nabi maxamed sala allau alay wasalam iyo saxaabada iyo mu'miniinta oo ay aaminsan yihin inay qabri la galayaan tan saddexaadna waa dhaqan soo jirtay oo waad ogtahay ninka reer miyiga ee labada neef haysta maanta haddii la martiyo neef buu qalaa waxa weeye haddee inagoo dhanna miyigaan kasoo jeednaa nambarka afraadna waxaa ku kalifaya walaalnimo ummadda tan soomaaliya waa walaalo waa xigto waa qaraabo adiga haaruun haddaan caawa isqaraabaysana meel baan iska soo gelayn iyada laftigeeda waxyaabaha ku xambaaray ayaa ka mid ah waaye waxaan u tegayaa adna aadan ismaaciil muddo dheer ayaad ka soo shaqaynaysa mafalka cisbitaal ayaad aasaastay bal doorka ay ku lahayd in dadku ay waxbixiyaan iyo taariikhda waxbixinta soomaalida wax nooga sheeg haarun macruuf waa sallaalan tahay odayaasha kalena waa sallaalan yihiin horta deeqda ama ama sadaqada waa wax adeeq adiga kaa soo go-a weeyaan ma haddii aad wax ku dhibaan oo aad dareento oo aad u damqato waxaa ku dhaqaajiya adiga qalbigaagaa ku dhaqaajiya wax waano iyo hadal iyo ku yimaado maahe waa maalinta ilaahay ku garansiiyey adiga aad damqato o aad qofkaa aad aragta dhibaatada haysta aad u damqato maantaasa wax kaa soo go-an waxaan u malaynaya inaan hawshaa bilaabay haba kala badnaatee anigoo yar baan bilaabay allah yarxamo aabo aadan dhakhtar aadan ismaaciil markii aan isagoo shaqaynayaan arki jiray ayaan arki jiray sida uu dadka buka ee dadka jiricsan uu uga door bido kuwa kale ee wax haysta marka waxay ii noqotay darsi ilaa ila ila noolaa intii cimriga intaan noolaay oo dhan way waxaan arki jiray haddii abaara jiraan haddii dad dabaaloobaan haddii dad ay wax wax ka baxaan inuu dadkaa uu aada ugu ugu jijicnaa ugu jijibnaa cisbitaalkan markii aan bilaabay waxaan arkay dalka somaliland oo burburtay waxaan arkay cisbitaaladii oo aan jirin waxaan arkay dad badan oo wixii ay haysteen ka baxday anigu markaa waxay waxaan dareemay inaan itaal dhaamo waxaan dareemay inaan dadkaa wax u qaban karo waxaan dareemay haddii aanan gacanta wax ku haynin inaan qalbiga iyo madaxa aan wax ku hayo oo aan aqoon haddii aan la wadaago oo aan dhalinyaro ama jiil cusub aan u tababaro ay kuwaasu noqon doonaan sadaqa jaariya oo aniga iga cimri dheeraanaya oo anigu marka aan meeshaa ka baxo sii wadi doono hawshay maantada tan oon idinla hadlayno afartan umuliso oo loo kala diray gobolada somaliland ayaanu qababkii ay wax ku dhalinayeen ay wax ku qabanayeen dadka aamusina sidee haddaba dadkan dadka ummadda dadkan ku abtirsada jinsiyada soomaaliyeed meel kastay degan yihiin somaliland soomaaliya ethoobiya jabuuti meelay degan yihiin ama khaalijkaba joogaan sidee dadkan loo fahamsiiyaa in dalkan dadka jooga iyaga unay soo eegayaan waxaan umalaynayaa dadku haddii ay is-abaabulaan oo ay wax niyada gashadaan meel abaaraan anigu caafimaadkan abaaray iyo aqoontan abaaray haddii qof walba waxa uu isleeyahay waad ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan soomaalida waxay ku maamhadaa irbad ururtaa miishaar bay noqotaaye waxay waxa ay ururiyaana ay mar gacan keliya ay usoo dhiibaan oo halkay ula niyoodeen ay geeyaan waxaan umalaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo kudayasho mudan ayay noqonaysaa haddiise loo eego reer hebel iyo meel kale iyo gobol hebel iyo dal hebel wixii way kala firdhayaan marka damqashadaa iyo dareenkaas ayaa wax ku yimaadaan wax ku abaabulmaan aad baad u mahadsan tahay aadna waxaan u gudbayaa cabdi cali faarax laba su-aalood oo isa saaran baan rabay inaan ku weydiiyo laakiin marka hore bal sida adi ay kuugu dhalatay inaad markabkan u dirto yaman iyo waxaa kugu dhiirigeliyey nala wadaag fadlan
sheekh muxuu ahaa saaxiibkii haruun macruuf waan ku salaamayaa mar kale de sida uu sheikhu sheegay aayadda qur-aanka oo qof walaalkaa ah oo dhibaataysan haddaad wax dhaantid in aad wax u qabatid ahayd ayaa ugu kaliftay bacdamaa aan adliist wax yar dhaamo inaan arrintaas wax ka qabto ayaa miisay alxamdulilahi rabbilcaalamiin guusha koowaadna waa gaariya marka maanta ayuu baxay waxaana rajay doona inaan sii wadi doono marka dee waxa weya waad fahmi kartaa nin walaalkaa oo dabkiisu shidan yahay dabkaadu shidan dabkiisu dansan yahay inaad saacidid waayo mid oo meel dagaal ka socda joogo wax un awasan haysan oon ammaan haysan de inaad indhaha ka qabsatid na way kasii xun tahay marka walaal waxaa igu kalifay in aan dadkaas dhibka haysto aan la qaybsano la qaybsiga waxaa kamid a in lacagta la bixiyo xanuun ayay tahay marka dhibkaas haysta in aan la qaybsano ayaa igu kaliftay inaan dhaqaaleyga geliyo marka waxaan ka wadaa walaal in xoolaha la bixiyo in jirkaada meel laga gooyo ay lamid tahay xanuunkeeda marka waxaan niyeystay in aan adliist fadh iska gooyo si aan ula qaybsado xanuunkaas walaalahay ahaaye ay aan ula qaybsado waay sheekh nuur baaruud xilligii abaarahana waad waxbaad aruuriseen soomaalidu siday wax u haysato wax ma u bixisaa bal adoo xilligaa hore iyo hadda isbarbar dhigaya
bismillahi raxmaan raxiim haaruna waad mahadsan tahay walaalkeen sheekh axmed yuusuf daad si uu sheegay soomaalidu in tilmaanta guud marka la fiiriyo ay deeqsi tahay oo ismarti qaado oo isa soo dhaweyso waa wax jira weeyaan laakiin waxaan isleeyahay martiqaadka iyo waxyaalaha yaryar waa gaar laakiin masa masaa'ibkan oo kale markay dhacaan in adduun laga in ama dawlad laga sugo ama adduunyo kale laga sugo soomaalidu waxayna weli garanin baad moodaa adduunyadan kale waxa laga keeni hay-aduhu ay bixiyaan in dad ayagoo kale ah oo muxsiniina oo samafalayaala laga soo arooriyey anigu anigu wixii hadda ka horreeyay dhacdadan hadda aan ku jirno waxaan ku qanacsanaa ganacsatada soomaalida soomaalida oo dhan cidiiba way xeli karta inay dad deeqsiyaala yihiin oo isu damqada oo lacagta hura saasaan u qaatay mathalan labadii kun iyo lixdii kolkii maxkamaduhu joogeen hal habeen baan idaacaddii hoon africa waxaan ka aruurinay afar boqol oo kun bal waa hal habeen haddana haaruuno waxaan bilownay qaaraan aruurinta may sideed iyo tobankeedii haddana june waxaa lagu jiraa baan umalayn ko iyo tobankeedii labiiyo tobankeedii meelahaas marka intaas oon intaasoo t v iyo intaasoo idaaca fadhiisanay shirkadda hormuud oo laba boqol kun mar yaboohday iyo shalay oo xugta ganacsatadu laba boqol oo kun ay yabooheen kolka laga tago ganacsatadii soomaaliyeed ee faraha badnayd shirkadihii faraha badnaa way aamusan yihiin yacni lacagta naga soo gaadhay dadweyne caadi ah oo iska caadi oo waxba haysan shan dollar toban dollar hal dollar maalintan oo idaaca fadhino yaa dhici karta maalmihii horaa kun kun dollar iyo laba kun iyo aan maqlaynay xataa dadkii yaboohay oo baarlamaan iyo wasiiriya ay ku jireen badankoodu lacagtii ma keenin marka lacagta noocaa ku timid boqol kun ma ina gaadhin berigaana hal habeen baa afar boqol oo kun aan ku aroorinay marka waxaan isleeyahay malaha maxkamadaha la xiiseynayay marka anigu waan dhaliilsanahay soomaalida arrintan musiibada ehe weyn siday ooga jawaabeen anigu waan dhaliilsanahay waxaan isleeyahay sidii la rabay in loo damqado oo looga gilgisho oo nafya muro dib u dhac weyne inuu ku jiro waxaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkada la hadalnay ina la yidhi berri baan idiin soo jawaabayna ama berri dambe shirkada waaweyn ilaa haddana laba usbuuc oo kale jawaab aanaan ka haynin waaye marka waxaan isleeyahay soomaalida anigu sheekh nuur ahaan dib baan oogu fakarkii markii hore aan ka qaatay dib baan oogu noqonayaa inay isa saxdo soomaaliduna aad baan u rajaynaya waaye sheekh axmedow idinku waayo aragnimo taas ka duwan ma kala kulanteen puntland uu sharaxay sheekh nuur baarud horta shiikhay waa aad baan u salaamaya iyo ragga oo kale iyo gabadha walaashii fariisada ah anigu waxaan qabaa horta aad baan ugu faraxsanahay oon ku kalsoonahay soomaalida waxbixinteeda iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hadda aynu magaalada wadankeenu joogno puntland waxaana soo maray waktigii roobabka oo aadka u dhibka badnaa oo xoolo badan iyo dad badan dhamaadeen waxaas gacanta soo gashay hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo dollar xisaab celinteedana lasoo bandhigay maanta aynu joogno dadka intaa tiro leeg oo dhowr iyo tobanka kun oo qofa waxaa saldhig u ah shacabka xaqiiqadii oo gudaha ah dibaddana waxbay soo direen allaha barakeeyo laakiin shirkadihii wadan wadanka aynu joogno puntland tartan badan bay galeen shirkad walbana maalin bay raraysay waxaan isleeyahay ilaahay khayr badan hasiiyo dadaal badan ayay sameeyeen haddee laba iyo toban kun oo qof lacagta lagu raray lix kun ayay rareen ilaa toddoba kun waa lacag gaaraysa toddoba boqol oo kun oo dollar waxaad bixiyeen shacab markii hay-adaha laga reebo shacabka ganacsada ayaa bixiyey dibad iyo gudo marka waxaan isleeyahay hadee meesha anagu aan joogno kalsooni badan iyo waxaan isleenahay dadka haddii dee loo yabooho oo la wacyigeliyo ay arkaan dadka ay ku kalsoon yihiin weli culamaa udiinka sheekh nuur baarudi aad baa loo jecel yahay baaqooda aad baa loogu kalsoon yahay dhaqaaluhuna wuxuu ku yimaadaa min qibla culama culamada xaggooda markii culamada ay baahida iyo dhibta sheegaan ayaa waxaa dhaqaaluhu yimaadaa marka tajribadeena kalsooni badan waxaan qabnaa shacabku inuu isku filnaan karo barnaamij waxaa ka jira puntland gaar ahaan la yidhaha isu tashi oo hadda ka hor xitaa buundooyin hal milyan oo dollar shacabkaa dhisay ganacsada puntland welina way u taagan yihiin maanta ugu dambaysa dahabshil waxay qaaday soddon kun oo doolar oo dad ah ayay qaaday shirkadaha kale bolis iyo kulli waxsaas u dadaalayaan marka anigu waxaan isleeyahay boqolkiiba laba boqol ayay aada u mahadsan yihiin u barakabad una khayr badan yihiin welina waxaan leenahay howlkamadaalow weli waa hobadii waayahay doctor aadna aada ismaaciil waxaa jirta wadamada reer galbeedka oo kale markaad joogto ama wadamada khaliijka oo kale in waxbixinta iyo wax ururintu ay arin ay meel weyn ka joogto mujtamaca wadamadaas oo haddii telefishin laga sheego in baahi jirto laga yaabo habeen keliya tobannaan milyan oo dollar inay kusoo xarooto muxuu yahay farqa u dhexeeya inkastoo dee dabcan wadamada iyo soomaaliya aysan isku mid ahayn oo ay kala qanisan yihiin haddana maxaan ku idhaahdaa maxaa ka maqan dadka soomaalida is-abaabilka waad ka hadashay haliijka iyo iyo dalalkaa horta wax anigu fundraising oo ay sameeyaan umanaan tegin kamanaan arkin marka waxba ka sheegi kari maayo laakiin anigu waxaan waxaan ogahay in si caama markaan cisbitaalka ah wuxuga baahdo inaan ka helo hiil dadka dhakhaatiirta ah ee caafimaadka ka shaqeeya dadkaas ayaa iigu deeqa gacmahooda aqoontooda farsamadooda tababarkooda deeqda ugu weyn anigu kuwaasaan ka helaa somaliland waxa aan aad waad maqashaano dad badan baanu qallaayon bilaash ku qallaa radiogaanu ka yeedhnaa telefishinka looga yeedhaa waxay ka yimaadaan dalalka jaarkaa bay ka yimaadaan soomaaliya ka yimaadaan booba maantada tan caruur galkacayo iyo boosaaso iyo ku noqonaysa oo qaliimadii u dhamaadeen madaxweynayaashii bilaashka loo qalay ayaabanu maanta aanu oga bixinay marka soomaaliya ka yimaadaan somaliland bay ka yimaadaan etoobiya ka yimaadaan meeshii la rabo qofkaas haddii farsamaysaan wax u qaban karayno waan u qabanaa uma uma eegno meelay ka yimaadeen marka khaliijyada ma garan maayo malaha dee lacag badan halkaas way taalaa laakiin uma aanan doonan wayde waxaanan ku lahayn xiriirya badan maanan ku lahayn waxaan anigu abaana dadka aqoonta leh way farsamadoodaas ayaa aniga igala qiimo badan malaayiinta shilmaadka ama doolarka ee la sheegayo way farsamo aanan lacag ku iibsan kareen ayay ii keenaan aqoon aanu lacag ku iibsan kareen bay noo ayay noogu deeqaan marka anigu badan kuwaasaan abaana lacagaha aad sheegaysaan namana soo galaan mana helo mana raatano waayade meel aanu umaba doono lakin markaa farsamada ayaa aniga aada ila qiimo badan iyo aqoonta hadii haddii ilaahay uu noo keeno kuwaasaanu aada u qiimeynaa markaa aqoontaas waxay ka iman kartaa dad ama carbeed dad muslima dad aan muslim ahayn mar haddii farsamadii qofkaasi uu kuu keenayo oo uu kuugu deeqayo si bini aadamnaa kuugu deeqayo qofkii u baahnaa ee aada haysano uu ka faa'iidaystay oo ku caafimaadayo ilaahay caafimaad ku siinayo waa alxamdulilah waa alxamdulillah waa deeq aan qiyaas lahayn deeq weyn weeyaan oo nagana aada qiimo weyn nolole waa garta cabdicali faarax ganacsato fara badan baa kula joogta dubay muqdishona waad maqlaysaa sheekh nuur baaruud sidii aan filaynay wax looguma deeqin buu yidhi adu dabcan dadaal weyn baad samaysay laakiin ganacsatada haddana aad taqaanay siday wax u haystaan wax ma u bixiyaan wallahi maya saraaxa haarunow sida uu sheekh nuur sheegayba horta waxay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama soomaaliya ha joogaan muqdisho ama isheeg muxuu ahaa somaliland waay wax alla waxaa hay-adaha khayraadka khayriga ay keenaan sida hilaal axmar ama isheeg muxuu ah hay-adaha khayraadka waay khayriga waxay keenaan oo dhan in dawladu soo dhiibtay umalaya macnaha hay-adaha khayriga waxay keenaan waa dad ganacsataa ama masaakiin ama shaqaalaha waxay aruuriyeen oo la jamciyey ayaa meelaha dhibaatada ku jirta a loo diraa marka annaga waxaan fahmi la nahay annagoo soomaaliya oo ganacsataa ama xataa shaqaale mushaar fiican qaata ama xataa dad dibadda ku nool oo dakli fiican soo galo in aan annaga khayri inta samaysano aan hay-ad khayriya oo naga dhexaysa oo soomaaliyeed aan ku sugno qofka macnaha si dahabshiil oo kale banki salaam oo kale waxaa la ogahay in weli wixii soo ku aamina ku shubta inta akoon ka furano oo hay-ad khayriga ku shubano qof kasta waxaan hubaa in soomaaliya laga heli karo hal malyan oo qof boqol dollar bixi karta marka haddii hal malyan oo qof boqol dollar bixi karta laga helo i hope inayna kamargaray karto problemka baahida taagan oo hadda dhibaatada ka taagan meeshaas iyo wix kaloo dhibaato u yimaado oo waxaa la yidhaahdaa isheeg muxuu ahaa ilahay masiiba naga celi masiibooyinka dhaco o dhan sheekh nuur baarud oo kale waxay soomaaliya ku kalsoon tahay lacagta u maamulayo dadka in oo u gaarsiinaya meesha loogu talagalo way hubaan mar marnaad waxay ka fekeraan waxaa la aruurinaya marka la arkaan dadka aruurinaya inay cunayaan laakiin hadda sheekh nuur baarud ilahay igu gargaar ma baahano in uu lacag dadka qaaday oo dadkaas loo qaaday in uu hawa ka gasho isagaa juhdigiis ku bixinaya aqoontiis ku bixinaya xooggiis ku bixinaya afar labaatan sac u taagan marka waxaan hubaa sida laga rabay inaanay samaynin soomaaliya meel kasta ay joogto dhibka xagga ka jira iyo dakhliga ay haystaan aniga waxaa laga yaabaa daas waxaa tiri ganacsadaha weyn waxaa laga yaabaa ganacsadaha yaryarna kamid ahay laakiin niyadayda ayaa bi- ah, muxuu ah dadkaasa u danqada walaalahay marka waxaa laga heli karaa soomaaliya kun qof oo anigoo kale ah oo min boqol kun oo dollar bixis aa laga heli karaa mithaal waxaa kaloo laga heli karaa hal milyan oo qof oo min boqol dollar bixis marka shalay waxaan maqlay nin ganacsada ayaa meesha ka dhex yiri shirka eh, shan boqol oo kun markay codsadeen shan boqol oo kun maxaad su yaraynaysin aniga fikradaasan aaminsana waxaan dhihi karaa maxaad heli kartiin markii la dhihi lahaa inay shan milyan bixi lahaayeenan aaminsanahay ee dhacdamaa shan boqol oo kun oo dollar laga codsaday ayay nus waa ku filan tahay isdhaheen laba boqol oo kun bixiyeen marka sheekh nuurow lacagta baayada u baahan tihiin shan boqol iyo xataa shan milyan waxay kabargaray karta maahan marka waxaan qabaa aniga qof kasta oo soomaaliya oo walaalkeed ama dibad ha jirto ama gudaha jirto walaalkeed baahan haddii ay isleeyihiin lacagta aruurinaysaa dad kale cunaya qofka markii laga soo dejiyo isheeg muxuu ahaa berbere ama boosaaso dadkaas gaari u karey jaaradka tikidka bixe waxay sii cunaan sii waxaas u samee marka waxaan rabaa boqol kiiba boqol inaanay wixii laga rabay soomaalidu ganacsada aanay sameynin ama xataa dad aan ganacsi ahayn wax kala dhaqaaleysaa jiro oo oo si kastaba ha u haystaane marka shirikaadka waaweyn iyo shirikaadka yaryar iyo shaksiyaadka waxay intuba wixii laga rabay one percent xataa kama bixin aaminsana aniga walaal waayo aad baad mahadsantahay marka n sheekh axmed ayaa telefoonku ka go-ay laakiin wuu soo laabtay haddaan u malaynaya sheekh axmed may maqlaysaa aada iyo aada sheekh haarun waan ku maqlayo haarun macruuf waaya n waa ku iman doonaa marka hore laakiin waxaan rabaa inaan u tego n sheekh nuur baaruud arrinta n waxbixin la-aanta aad kala kulanteen ama sidii la rabay aan wax loo bixin magaalada muqdisho iyo deegaanada aad ku sugan tihiin arrintu ma is-aaminaad la-aanba mise nidaam wax lagu ururiyo ayaan degsanayn waa midkee wallahi haarunow inaynan aaminsanayn dadweynaha soomaali anigu ma qabo dadka guddiga madaxda u ahe la yaqaano anoo sheekh nuur baaruuda kamid oo laygu yaqaano abaarihii iyo daadadkii sida rabulcaalamiin markhaati uu iga yahayna waxaan bixiyo mooyaane bakeeri shaaha inaanan weligay ka cabin marka waxa weeye hadda markaan bilaabeynay jeebkaygaan lacag ka yabo habeenkii u horreysay marka macnaha hadda waxaan kuu sheegaa masalan haaruun macruuf oo saad arrintan u garataan ee ugu yaraan toddoba idaaco habeenna labiyo toban idaaco oo hal shabaka ah la isu furay t v-ga oo layf ah oo adduunkana laga arkayay waan ku hadalnay intaas oo dhan marka la isku daro lacagta ama nas- horta lacagta caddaan ahaanba noo soo gaadhay waa boqolka kun ee hormuud iyo lacag aan u malayn dhowr iyo afartan kun lacag uun yani aan u malayn ilaa lixdan kun toddobaatan kunna yabahobay way waa la yabahay laakiin lama keenin marka maxaad u malayn yacni intaasoo mar oon hadalnay annaga oo culummadii dadka ugu waaweyneyd aaminsanna in nala aaminsan yahay dhaliishu aaminaad la-aan ma ahaan u malaynayaa sababtoo waxna lagu arkay ma jiro ee ma garanaya aniga baryahan ma lacag la-aan baa jirta iyo anigu waxaan isleeyahay ayaa fakarkii aan qabay oo ahaa dadku inay aada wax u bixiyaan oo aada deeqsi u yihiin xilligii maxkamadahay ahayd hal habeen baan afar boqol oo kun qabanay haddana habeen dhan oon idaaca fadhino yaa laga yaaba hadda habeen dhaweyta idaacaan fadhiisanay laba iyo toban idaaca oo hal mar halli baan fadhiisanay lacag hal dollar laba dollar shan dollar afar boqol oo dollar markay mari baan iska xidhnay marka anigu dhaliil badan baan soo jeedinayaa qaabka wax loo aruurin akoonno yacni dahabshiil salaam banki al- amal kulli madkan cusub ee hadda premier kulligaba akoonaa ka furnay hodan global yacni qaabkii wax loo bixin lahaa telefoon a e v c aan furnay oo lacagaha yaryar lagu soo shubi oo haddana iska rogi qaabkaasi wuu saxan yahay annaguna dadkii la aamini lahaa wu- wu- waa waa nahay laakiin waxaan isleeyahay un ma garanayo saan moodaya ma noqonin ee gacantaa dib loo hayaa anugu waxba ma qaadiyo dhowr mar baan war maxaa idinku dhacdo idaacadaa ka sheegay maxaad maxaad lacagta la bixin laadiin cadan waxaa ka ayaa hayaman ka socda soo ma aragtaan dadka soomaaliyeed ee dhimanaya soomaalida hadda waa hambo horey u baabaaday marka yeman shan boqol oo kun lix boqol oo kun baa joogtaa la yidhi marka intaas hadday horteena ku dhimato ka waran waa dhibaato weeye annaga wallaahi hurdadii baa naga tagtay afar iyo labaatankaa sac waan taaganahay haddana dadkii sidaa rabnay ooma ina jawaabin wakan xaqiiqo kuu sheego ciyaalka yaryara iskoolada dhigtay iyo yaa hal dollar iyo laba kuwaasaa kuma wiil caseeye ayaa haruunow saddex dollar baan maanta helay wiil hal dollar uu soo tuuray wiil caseeye kuwa kama abaalasho ah marka dadka yaryarka ah yaaban isleenahay waxoogaagaada haysaana badankooda dadka noocaas oo kale a bixiyey waayahay waynu u gudbi doonaa ugu dambeyn dhammaantiin waa idin siin doonaa fursad sida dadku ay wax ku bixin karaan ama qaabka idinku aada u dejiseen hadda ee wax laydinku tabaruci karo laakiin intaana u tegin waxaan rabay sheekh axmed yuusuf daad ilaa hadda waayo aragnimadiina xeesha ugu habboon eed adeegsanayseen ee wax lagu ururiyo waa maxay
haarun macruufow shiikha khayr allah siiye waa shiikhii soomaaliyeed run ahaantii dee aragtidiisa waa aragti qiimo badan waa soo dhaweyneynaa annaga haddaan puntland joogno sheikhu nuur baalod waa sheikhayagii qaabkan wax u ururino waxa weeye ummadda waxbaan u baaqnaa u bandhignaa dhibka jirnana waa u sheegnaa idaacado iyo telefishon intaba baaqa jawaabtiisana waxaan sameynaa xisaab celin ummaddii waxay noo soo direen annaga u duceyneyna qofkii konton soo diray qofkii boqol soo diray qofkii boqol kun soo diray waa unu duceynaa xisaab celinna waa u sameynaa waxaan u qabanaa shir-saxaafada joogta ah dhanna waxaan ka dareensiinaa dhibta jirta oo walaalaha soomaaliyeed haysataa maadaama dhibta annaga gaar ahaan dekeda boosaaso waxay ahayd runtii dhibta ugu badan dhowr iyo toban kun saddex iyo toban kun oo qof dhanka kalena waxa ay bixiyeen abaalgud waxaan uga dhignaa inaan u duceyno oo ilaahay u barino oo dibadii gudaha meeshay joogaanba in alla xoolaha u barakeeyo awlaada run ahaantii xisaab celinta iyo ducadaas iska warqabkaas waxay keentay haddii hawshu inay si fiican ku socoto baahidu waa weyn tahay baahidu aada ba u ballaaran tahay ilaah unba awood iska leh laakiin waxaan isleenahay haddee nin walba tabartii ayuu taagsadaa ninkii konton awoodoo konton ku siiya hadda wax weyn buu ku siiyey ninkii boqol kun awoodo oo boqol kun kusiina wax weyn buu ku siiyey marka waxaan isleenahay dee nidaamkaas baaqa iyo xisaab celinta iyo dhiirinta iyo ducada iyo iska warqabka iyo ragga camalka hay sida shiikhu sheegay waa lilah sheekh daaro cabdi iyo sheekh maxamed macani laba sheikh oo aada loo yaqaan weeye waa ninkii ilmeynayay qaabku wax ku raadina qaab ikhlaasi lilahi waay marka ilaahi subxaana watacaala dee intii awooda waa lagu guulaystay welina haddee waa la sugayaa oo waxaad moodaa hawsha weli waa socotaa markabka walaalkii cabdi cali faarax berri anuu igu soo socdaa inta laba kun iyo dhowr boqol baa saaran laba kun iyo shan boqol saakana waxaan dhoofiyey ilaa lix boqol oo qof oo somaliland baan u dhoofiyey xamar baan u dhoofiyey berrina adikadii soo istaagay anay isugayaan saasay tahay waxaan aaminsanahay dee insha allah dadkii awalba wax bixin jiray iyo midnimadii iyo dadaalkii inay weli taagan yihiin waayahay aad baad u mahadsan tahay aadna aada ismaaciil qodob muhiima ayaad mar dhoweed ka dhawaajisay oo ah in waxqabadka dhaqaale keliya uusan ahayn ee dadka aqoonta leh aad ka raadiso haddana wax kastoo la qabanayo xataa haddii dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa aada hesho dhaqaalihii waa lagama maarmaan marka dhaqaaluhuna lacag keliya maaha hantiyo kale oo kala duwan oo dadweynuhu bixin karaan ayaa jira maxay kula tahay in loo baahan yahay bulshadu inay samayso adiga waayo aragnimadaada maya horta waa waxa waa hadda markii ugu horreysa waan ku bilaabay waa in qofkaas uu indhihiisu wax arkaan qalbigiisuna wax bareenaan waxaan garanaya anigu markii cistaalkaan dhisayey markii wixii aan lacag aan hayey iga baxday wixii dahab aan hayey aan iibiyey farahayda wixii ku jira ay ka kasoo dhamaadeen ganacsatada waaweyn ee somaliland baa ii gurmatay mid simir isiiya mid garaayid isiiya mid biyo isiiya booyada iigu dhaamiya mid shidaal iigu shuba mid qofba waxbuu iigu deeqay maanta cisbitaalkaygaasi muu dhamaadeen berigii haddii aanay ganacsatadaasu aanay ii gurmateen qalabka dhismaha i siiyeen iigu deeqeen xirfadla yaqaan oo iyagu u shaqeeya ii soo direen oo aniga hawla ii qabteen marka waxaan leeyahay cisbitaalkan maanta iima suuro galeen waxaa maantada tanaan la hadlayo waxaan ganacsatooyinkaa oo iga codsaday aan magacyadooda aanaan sheeg sheegin laakiin de ilaahay xagga ilaahay u xisaabsan booyada cisbitaalka u dhaamisa mid kamida ay siiyey generatorka leyrka aan u shido dad kale ay siiyey hashan quraaradan caruurta dhicsidaa lagu kululeeyo ee la geliyo kuleylka ah ee neefsiga u fududaysa dad baa iigu deeqay waxaa baabuurka saxaafka ah ee laga duugoobay isagaba deeq buu ahaa maanta imika waxaan dhisaa jaamacadii baan islaahay kordhi sagaal boqol iyo in ka badan arday baa dhigata meel aan kala fadhiisiyo waan la ahay waxaan islaahay fasallo kordhi waxaan u baahdaa in gacan la isiiyo waxaan u baahdaa biyo la isiiyo waxaan u baahdaa simir la isiiyo ilaahay maa sacbada hoos dhigaa wixii ilaahay uu iigu soo dhiibana de way ii yimaadaan wixii kalena in indeen kuma lihiin de waxaan ilaahay waan ka baryaa in ilaahay iyagaa qalbigooda naxariis ugu beero ummaddaa u baahan ee ay awoodda dhaamaan way aan siiyo hadalka sheekh nuur baaruud sida ugu habboon ee wax laydinku deeqi karo sida laydinla soo xiriiri karo bal iyadana tafadal aan fursadda ku siiya waxa weeye walaalo waad mahadsan tahay akoonno ayaan ka furnay xawaaladaha waaweyn sida dahabshiil oo kale salaam bank al amal premier bank holohodan global kuwaas oo dhan akoonno ayaa ka furan waana la baafiyo hadiyo koor waxaa kale oo dadweynuhu hadda maalmahan waxaa wax soo dirdiraa dadweynaha soomaalida ds barada ah maanta shiinaha laygala soo xidhiiray waxay ballan qaadeen inay sabtida noo noo soo dirayaan lacag dhan laba iyo labaatan kun oo dollar waa t magaalo ku taalla shiinaha jaaliyad joogto soomaaliya iska soo aruurisay marka haddii xataa dadka badankoodu waxay yidhaahdaan akoonadaas ma garanayno ee magacaagaan kusoo diraynaa marka magaca telefoonkayga dadku inta badan ma aqaan say ku heleen way hayaan marka magacayga hadday kusoo qoraan sheekh nuur baaruud burxan hadday rabaanna guddiga badbaadinta ay raaciyaan lacagtaasi toos bay noo soo gaadhaa isla markiina waxaan ku shubaa waxaan ku shubnaa lacagtaas akoonka sidii walaalkeen sheekh axmed uu sheegay haaruunow annagu maaliyadda waxa ku saabsan saxiixa saddex qof unbaa lagu bixin karaa mar walbana bangiyadu waxay noo soo saaraan waxaa kusoo dhacay meesha lacagtaas cid bixin karta oo iyo cid meel aan la ogeyn ku bixin kartaa ma jirto control adag baan saaraa yacni ammaanadaas ilaahay hortiisa inaan aakhiro aanaan ku ceeboobin dadkanaga gaajada iyo silxa u dhimanaya waxaa kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo isbitaal banaadir oo qeybka qeyb isbitaalka ka mid ah aan jeclahay maalinta sabtida inuu noogu yabooyi doono laba laba iyo labaatan qol iyo konton sariir oo dadka qaxootiga ah ayaan ku daaweyneynaa ay yidhaahdeen iyo takhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii arrintu insha allah waxaan rajayn soomaalidu inay dib iska saxdo gudi iyo dibadba fursadan anoo uga faa'iidaysanaya dadka diyaas barada ee dibadda jooga waxaan jeclahay inay inay is-abaabulaan away gabdhe waayihii aan wax aroorin jiray gabdhaha ingiriiska jooga ayaa ugu deeqsisanaa oo runtii oo ugu soomaalisanaa gabdhihii ingiriiska away maxaa ku dhacay raggii away minnesotadan soomaali oo dhan ay ka buuxdo maxaa ku dhacay minnesota lacag maxay usoo diri la-yihiin maxay isu abaabuli la-yihiin waxaa weeye gobolada maraykanka ee tirada badan ama canadaba soomaali badan baa joogta waxaan ka codsanayaa inay is abaabulaan dadka nugul marka boosaaso culummadan ay dadka soo dhoofinayaan dadka nugul lacag la-aan inay kusoo qaadaan diyaaradaha soomaaliyeed oo lacag la-aan dadkii xamar ku keenaan wixii koonfurta raba taasoo shirkadaha diyaaradaha waan xasuusin lahaa haarun aad baad umahadsantahy aad iyo aad baad u mahadsantahy intaan cabdi cali faarax siine hadalka u dambeeya sheekh axmed yuusuf daad adinkana dadka raba inay wax idin tiraan sidee bay idinkula soo xiriiri karaan haarun macruufow xaqiiqadii aada iyo aad baa culays u jiraa waxaad garanaysaa haddee maalin walba waxaa timaadeen saddex kun oo qof wadda xerada aan ku xaraynaa kun qof ka badan ma qaado xaqiiqadii magaaladu waa kulushahay oo afartan iyo shan digrii bay gaadhaa boosaaso culays badan baana haystaa oo xagga howlaha ah welina dadkii waa soo socdaan waxaad ogtahay meesha keliya ay soo maraan sida qaalibka ah waa boosaaso oo mukulla boqolaalka kunoo jooga boosaasa u dhow laba iyo toban saac bay imaanayaan dadkaasna kuwa sokor qaba iyo kuwa waxay u badan yihiin dad aada u tiro badan oo dhibaataysan marka waxaan leeyahay soomaali walaalaha soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba waxaan leenahay de ilaahay subxaana watacaala khayr badan allah idin siiyo haddee allahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih cinwaankaas qaata walaalihii sida aada wanaagga u samayn jirteen gurmadka usoo dadaala dadaalkana kordhiya waxaan ku khatimayaa ummadii wax la baxday allaha barakay gudo iyo dibad khayr allaha siiyo gaar ahaan shacabkii puntland iyo ganacsadadii oo ay hogaaminayso dawladda oo madaxweynaha kaya cabdiweli maxamed cali gaas khayr allaha siiye dee dadaalkaasna waxaa le ilaahay hau barakeeyo meeshana kasii wada culamada sheekh nuur baaruud dadaalkay wadaan waxaa le allaha barakeeyo oo khayr badan allaha siiye waa sheekhen aan jecelnahay hadda camalkaana ilaahay waxaan weydiisanaa inta wax bixisay inta bixin doonta janna fardows allaha geeyo dadka walaalaheena dhibaataysan dhibka allah ka dulqaado kan buka allah caafiyo kan dhintay allah unaxariisto kan waxa weeye cadow ka baqay allah ka badbaadso hadda waxaan le walaalihiin waa idin sugayaan howlkama daalow weli waa hogadin waay aad baad u mahadsan tahay cabdi cali faarax adi haddaan kusii hadalka u dambeeya ganacsatada iyo dadka wax haysta maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si xilligan adag dadka gacan loo siiyo waxaan ka codsanayaa soomaalida wax waad bixisaa wayna isjecel yihiin waana dad fiican laakiin qiyaasa meesha ka jirta ma qiyaasi karaan malaayiin aa loo baahanya marka aan leeyahay toban kun oo qof ayaa waxaa keeni boosaaso la geeyey laba bil guyahood ilaa laba boqol oo kun oo qofaana meesha joogta toban kun oo qof reer boosaas way dadaaleen saraaxa duudig ay saareen reer boosaas iisa ka daawanaya waaya dadka sidee kan biyaha wada kan rooti rootiga wada kan wada caanaha ka daba wada si niyadna ay soo dhaweeyeen reer somalilandna markii hore dacayd baana suuqaa la geliyay iyo wax yar oo oo hal nin wadanba dhanba keli kari oo kama hadli kariya shacabka reer somaliland waxay dhaheen abdi marka kuwa open open hour waxaa kusoo wa- kugu soo furi doonaa gacmo dhow gacmo fura kugu soo dhaway doonaa dekeda waa isticmaali kartaa waa free wax xataa free bortay ku tahay dadkan waad keeni kartaa ay soo dheen marka ayla soo hadleen ganacsada markabka adinkaa iskale shacabka soomaaliyeed iskale waa markab soomaaliyeed hadda boosaaso yimid tiriisa dambe berber u tegi doona insha allahu tacaala oo culayskadi hal meel ma saari doono shirka- shirkaadka diyaaradahana waxay ballan qaadeen in ilaa xad wax alla wax jilicsan inay free ku qaadi doonaan ayay ballan qaadeen shirkaadka diyaaradaha marka waxaa weeyaan codsigayga waxaan kusoo koobayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dibad ha jirto ama guud ha jirto baahidisa loo maleena waa ka badan tahay boqol kun iyo laba boqol oo kun dadkaan makaafinayso qof waliba waxay haysata nus ha ku sadaqaysta walaaleedan leh barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yeman iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsada soomaaliyeed kuna nool dalka yeman dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya dadka soomaalida ee ku sugan dalka yeman inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa nala socodsiinayey barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa galabnimo jimco ah bisha juun ay tahay labaiyo toban sanadka laba kun shan iyo toban ibrahim maxaanoo xiga dhegeystayaal sida aad wararkaba ku maqasheen dagaalo qaraar ayaa duleedka degmada buurhakab ee gobolka baay shalayto iyo maantaba ku dhex maray ciidamo etoobiyana iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab dagaaladaasi ayaa bilowday markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar gaadmaha ay ku qaadeen kolonyo ka tirsanayd ciidamada etoobiya waryaheena v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baydhabo
iskahorimaadkan oo u dhexeeyay kooxda al-shabaab iyo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya wuxuu ka dhacay deegaanka jamaacada oo qiyaastii toban iyo siddeed kilomitir dhanka bari ka xiga degmada buurhakaba ee gobolka baay gudoomiyaha degmada buurhakaba cali xasan cabdi cali olombig oo khadka taleefonka goordhow igu warramayay wuxuu ii sheegay iskahorimaadka ka dhacay deegaanka jameecada inuu bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada ethoobiya oo maraya deegaanka jameecada wallaahi dagaalka wayba bilaawday shalay toban kow saac ilaa wa saddex saac saddex saac kadamba dagaalka madiina nimankii oo oo maleysigii oo haweeraran ciidamo damsom yagan kabacda tani raataha sugaaliniinha kanagadan tumilaa ilaa lamsaac mala dagaalka socdi inkastoo maamulka degmada buurhakaba uusan si rasmi ah u sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay meel ku dhow degmada buurhakaba haddana kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhacay deegaanka jameecada shabaab ayaa baga ay wararka ku faafiyeen waxay ku qoreen askar badan inay kaga dileen ciidamada etoobiya dagaalka ka dhacay deegaanka jameecada iyagoona sidoo kale xusay in dagaalka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo dagaal foolkafool ah deegaanka jameecada oo siddeed iyo toban kilomitir u jira degmada buurhakaba waxaa dhex mara wadada dheer ee xidhiidhisa degmada buurhakaba iyo magaalada baydhabo iyadoo kooxda al-shabaabna ay halkaasi gaadiidka isticmaala wadadaasi ay ku baari jireen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
aad ayuu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh hees dabacsan ayaan ibraahino dabcan dhegeystayaasha goordhow usoo tabin doonaa hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey iyo kuwa caalamka ahaan dhegeystayaasha bal gaarsiino booliska kanada ayaa sheegay inay xireen nin soomaali ah oo lagu magacaabo cali cumar adeer oo ay sheegeen inuu ku lug lahaa afduubkii weriye kanada u dhalatay ee amanda lindhout iyo weriye kale oo australia u dhashay kuwaasi oo lagu afduubtay gudaha soomaaliya saddex iyo labaatankii bishii agost ee sanadkii laba kun iyo sideedii labada weriye ayaa waxaa la sii daayay bishii novembar sanadkii laba kun iyo sagaalka ninkan soomaaliga ah ayaa lagu qabtay magaalada ottawa maalintii shalay booliska ayaa sheegay inuu cali cumar adeer uu ku lug lahaa wadaxaajoodyada muddada shan iyo tobanka bilood ee afduub ahaanta wariyaashan loogu haystay dalka soomaaliya wararka ka imaanaya somalilan ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerareen gaari siday dad ay ku safr dad ka yimid ama ahaa qaxooti ka yimid dalka yemen oo marayay degaan u dhexeeya degmada caynaba iyo magaalada laascaanood ee gobolka sool wararka ah ayaa sheegaya in uu ku dhaawacmay darawalkii gaariga gudoomiyaha gobolka sool yaasiin maxamed shide oo v o a dhacdadan u xaqiijiyay ayaa sheegay in ciidamada amniga ay goobtaasi gaareen islamarkaana ay wadaan baaris la xiriirta shilkaasi dadka degaanka ayaa v o a u sheegay in shilka noocan oo kale ah ay horay uga dhaceen degaankaas ibrahim aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay caashicuud haatana dhegeystayaasheenna bal aan ku nasinno yaa salaam caashoy heestaasaad waad maqlaysaa waxaan gocanayaa xaal gawood ii geysatay uu leeyahay cumar dhuule cali waa marka waa gogol baa la dhigta miya waa laysku gardhiganayaa
aniga iyo gacaladay hana loo garnaqo waa codka cumar dhuulle cali ayuu ahaa allah u naxariistay ibraahimna waxaa weliba naga xusuusina in heesahan iyo kuwo kale oo la mid ah in dhegeystayaasha ay berri naga sugayaan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha idaacaddeenana heestaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa inta aan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa anigoo ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.